You're listening to 3CR.
Community Radio.
855 AM.
bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaal shaqayaha qiimahan halkan waa taliisa codka afka soomaaliga oo xamdi ahmed cali aan la socodsiinaya habeen kastoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka program xiisa la ayaan idin caawa hadduu la yidhahda anigii liibaan waxaa ka mid waxaa waddanka gudihiisa ka dhacaya gobolkanan victoria khaasatan iyo dibaddaba arrimo ka dhacaya oo xiise leh khaasatan kuwa khuseeya africa ee dhegeysi wacan
dhegeystayaal kalmatilisa codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali iyo la socodsiinaya habeenka soo talaada sideed iyo barka ilaa sagaalka iyo barka
mikrofonkaaga ma shidno Een, saddex miya ah. waa mahadsantahay xamdi ha ha liibanow halkan waa tilisa codka afka soomaaliga dhegeystayaal eh, anoo xamdi axmed cali ee la socodsiinaya liibaan ayaa la jooga eh, waxooga yar waa idinka idahnay Eh, liibanow eh, waxaad eh, ka cusub maxaa ka ugu dambeeyey arrimaha iran iyo donald trump xamdi waa mahadsan tahay marka koowaad iyo aad iyo aad waxaan kaaga mahadcelinaya xagga communitiga iyo hoosha culus aad u hayso Een, arrimaha maraykanka iyo iiraan oo weli een, madaxa isla dirsanayaan arrimaha ugu waaweyn waxay tahay een, shir baa la qabtay oo eh, ka dhacay eh, cumaan adigu tobanberi ka hor sax Een, fadhigaas waa lagu kala kacay oo waxyaabihii miiska saarnaa waa lagu heshiin waaye Een, een, sababtoo ah maraykanka ayaa miiska waxay soo saartay inay tiri iiraan waa inaad totally isdhiibtaa mise waa in lagu dee macnaha dee eh, duqeyn iyo macnaha een, tallaabo sharci lagaa qaadaa Een, iiraanna waxay soo bandhigtay in arrinkaasi diyaar u tahay Een, haddana waa shir kale ayaa waxaa loo bara- ba- eh, loo ballansan yahay eh, geneva oo mar dhow ka dhacaya sax shirkaas haddii lagu heshiiyo arrimahan way iska qaboobi doonaan laakiin waxaa la filayaa shirkan inuu kii hore uu kalo noqon doono een, bariga dhexe macnaha middle east waxaa la filayaa een, hoosheedu weli way taagan tahay sax Een, hub baa la isu aruursanayaa maraakiib oo aad wax u duqeeya iyo muxuu ahaa een, arrimo aad u badan baa meesha yaala Een, iiraanna waxaa la filayaa hadda eh, mudaaharaadkii weli waa uu socdaa dad badan baa ku dhammaaday Ye- maraykankana hadda een, waxay damacsan tahay inay macnaha way labalabacleynaysaa maadaama ay dagaalo badanna hore u dhaceen adduunka dhan uu iska qasan yahay dhaqaalaha adduunkana uu meel xun marayo dagaalkan iiraan waxyaabaha ay sababi karto waxaa la ogyahay inay dhibaato weyn maraykan naftiisa u keensan doonto oo ay noqonayn wax aada u sahlan marka eh, iiraanna waxay macnaha ku honjabi macnaha waxay damacsan tahay iyadana Mm.
Eh, wa- wa- un- way isdifaacaysaa un saas Haye.
waa kaa Eh, iya- macnaha s- waxaad moodaa inaynan si sahlan Ay- aynan isu isu dhiibaynin dhiibayn.
iran Een, sababtoo ah een, waxyaabo badan oo loo ballan qaada iiraan Mm.
ma fulaan dhanka maraykanka ayuu ka fulayn sax marka waxay damacsan tahay markaan haddii arrimaha ay ku dhaqaaqdo waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah Mm.
waa adigu lix qodob baa ugu waaweyn haye Een, marka koowaad waxa weeye inay joojiso eh, taageeraha ay u fidiso muxuu ahaa een, qolooyinka ururada xagjir- lagu tilmaamay xa- eh, xagjirka argagixisada ah, argagixisada ha- ha- argagixisada waa inay eh, ka waantoodaa haye midda labaad waxa weeye eh, misaalada oo aada u dheereeya balistic misaalka ay dhahaan Ah, inay joojiso inay joojiso Eh, waxaanan maqlahayay kaasa waxyaalaha ugu adag ee iran ay tiri Ay- taa iyadu kolle ma yeelayno ma yeelin ha Ah.
waxaa kaloo ku xiga een, eh, tii nuclearka way ka maarantay oo waxay tiri arrinka ban- mis- diyaar baan unahay inaan ka hadalno inaan saasay ka tiri ha ha hadlo. Ha.
haye Een, waxyaabo kale oo siyaado oo ka- tiro badanna kale waa jiraan oo ka mid yihiin eh, cunaqabataynta waxaa ka mid a xagga siyaasadda oo macnaha eh, ay middle east wax ka wado sax waxyaabahaasoo dhan baa miiska lasoo saaray haye marka waxaa la filayaa in ay iiraan Mm.
hadday isdhiibto waxa weye macnaheeda waa inay dee waa soo madax dhiibato waxa waaye wax walba inay ay totally macnaha dee isu dhiibtaa oo si toos isugu dhiibtaa sax haddii ay noqon weydana waxaa leeyahay tallaabo ayaan kaa qaadaynaa ha tallaabadaasna waxay iyadu u aragtaa cagajuglayn inay iska tahay un Ay.
keliya haye Een, runtiina waxaa muuqata ee, hubka meesha yaala iyo maraakiibta iyo waxyaabaha meesha lasoo bandhigay Mm.
Ee, wax wax walbaa dhici kara ha wax walbaa dhici ha kara ha marka een, arrinkaas aad baa looga baqsan yahay adduunka dhan waxa weye waa ka walaacsan yihiin ha ha eh, eh, waa runta liibanow eh, arrimaha ugu waaweyn ee runtii eh, laga eh, laysku hayo
marka xamdio marka waxaa kaloo eh, arrinta jira waxa weeye soomaaliya eh, arrimaheedii adaan qeyb waxyar ka taabto oo dhanka minnesota oo maraykanka ah sax culeyskii weysnaa oo saarnaa oo xagga minnesota oo ahaa eh, xagga eh, muxuu ahaa een, eh, maraykanka saarnaa oo soomaalida ah ha hadda barihaan waxaad moodaa inay ka dibcayn haye because waxaa dhacay eh, ice kuway dhahaan oo qaladaadkoodii aad u tira batay sax iyo dadkii oo dhan ka soo horjeestay Mm.
iyo gobollo badan oo siyaada ah oo maraykanka ahna Eh, inay ku macnaha dhaheen anagu arrinkan maraykanka macnaha dee donald trump uu wato ha waanu ka soo horjeesanaynaa ha goboladii gobolada qaarkood baa Gobolada ayaa kasoo ayaa horjeeda kasoo Eh, horjeeda.
laakiinse eh, sida liibaan oo marihii hore mar aan ka yar hadlay nidaamka maogtahay eh, eh, eh, federaalka la dhaho ka- kaas dantooda australia oo kaleete iyo midka maraykanka maogtahay xoogoo farqa u dhexeeya Waa sax.
taas macnaha waxay tahay dowladda federaalka baa awood badan leh marka yes way carqaladayn karaan goboladu laakiinse eh, waxa ay ka qaban karaan oo toosta aha ayaa eh, wuu wuu yar yahay hadda fiir haddaan australia usoo qaadano eh, dowladda dhexe inay un federal booliska oo iyadu ay amar ay eh, amar amar siin karto eh, inay soo dirto oy tiraahdo ordaya oo camaliyaad ka firiya gobolada way adag tahay xataa hadday ay isku dayda xataa awoodooda maogtay dad badan ma ogo booliska ugu badan australia waxaa gacanta ku haya gobolada gobolada iyo isuma dhow waxaan umalanayba xataa a f b ama federal booliska oo dhan iyo hal gobol booliskiisu Waa waxaan aaminsanahay gobol hal gobol inuu xataa booliskiisu u ka badan yahay booliska gobolka waa kumanyaal weye oo dee kuwa weliba dee inay fuliyaan eh, uniformka qaba weliba ah ayaa kumanyaal ah kuwa kale ee xagga dambe iska jooga iska jooji a f u gasoo waxaa laga yaabaa inuu ku badan yahay arrimaha xagga dambe magaran sirdoonka iyo waxyaalahaasay aada ugu badan yihiin dadka kuwa dharka cad la dhahoo kaleeta Eh, marka awoodeeda horta maba dhannaba australia inayba dowladda dhexe ay boolis intaa dhan usoo dirto kow laba haddana sharciga iyo nidaamka ayaabaan u ogolaan laakiin se, eh, maraykanku way ka bedelan tahay Maraykanku waa ka bedelan.
maraykanku eh, federaalka ayaa wuxuu leeyahay awood weyn leh walidaa baa liibanow eh, dadku hadday arkaan aad mar alla markii laga hadlo eh, eh, mataqaana nabad sugid maraykanka waxaa la maqli a f b sorry maya f b i FBI.
f b i f b i FBI waad maqli laakiinse australia ma maqashid a f b AFB ma maqleysid.
taa marka waxaa kutusaysaa nabadgelyada qeybta ugu weyn waxaa gacanta ku haya dowladda dhexe Dowladda dhexe.
Ah, oo booliskoodu imaan haya f b i-na waa federal bureau of investigation waa qolada investigation u xilsaaranaya federaalka weye marka saad sheegayso waa runta oo gobollo badan baa carqaladaynhaya oo doonaya inay carqaladeeyaan eh, doonaya inay wax ka maartay waxeeyaan Mudaharaad Laakiin se- ballaaran baa lagu qaaday, Ah, mudaharaad badan baa lagu ganacsiyaal qaadiyey ahaan.
ha ha aad u badan Eh, meesha ugu weyn ee uu horta xooga saarana mogta minnesota bay ahayd sidiisuba ninkani waxaa alla ka tusay eh, eh, soomaalida yaa alla tusay Eh, libano haddaan aan eh, ma soo dhamaysay qaybtii soomaalida qaybtii haa waa soo dhameeyey ha haddaanu kasii kusii wadno middaasi arrintan eh, eh, liibanow eh, donald trump iyo iyo eh, soomaalida waxaad moodaaba halkan waddankan australia inay timaado dadku inay ku baraarugaan waa arrin muhiima wey Waa xagaa.
waxaaba suurtagal ah inay waddankeennan australia ay timaado liibanow waxaan ognahay dadku eh, ay- aan rajeynaya dad badan inay og yihiin waddankan australia eh, mucaaradka wuxuu leeyahay hogaamiye cusub doorashadii hore ee haddaan soo dhaafnay ee sanad ka hor dhacday waa kii dharbaaxa xun ay ku dhacday qoladan eh, eh, liberaalka ee mucaaradka ahaa oo kuraas aad u badan ay luusgareeyeen laibarkana uu kuraas aad u badan ku guulaystay gabadh baa eh, la dhaho eh, susan la dhaho oo markii koowaad eba taariikhda liberaalka haweeney hogaamisan noqotay ayaa laga qaaday usbuucii ka horreeyey oo lagu wareejiyey nin dib loogu noqday arrintaasi horta dhaawac badan bay usii keenaysaa sida loo arka liberaalka ayagoo markastaba lagu- loo arko inay haweenka u daran yihiin oo haweenku fursad fiican ayna helin haddana inay gabadhii ugu horreysay ee eva liberal hogaamisa inay muddo yaroo sagaal bilood ah sanad xitaa iyadoon gaadhin in laga qaado waxay noqotay arrin horta eh, aad looga looga eh, la isugu lo- walaac looga bixinayo arrinta marka eh, kusii jirta ee meesha socotaa waxay ti liibanow eh, hadda aad loo hadlahay loo harhayo islaan la dhaho kaleete oo la dhaho bolin hanson oo anigoo aan garanhayo eh, sagaashameeyadii markii u horreysay siyaasadda australia soo gashay oo kusoo gashay wax la dhaho eh, dadka asianka baa ina qabsan doona Eh, we be maxaa la- swamped by the asians baarlamaanka secretary we be swamped by the asians asianka ayaa na qarqi doona macnaha har- ha- harqin oka na harqin doona Hay.
ayay ka tiri waxaa kaloo kusoo caanbaxday iyadana marar hore inaan sheegaan u malanhayaa please explain please ha explain markay ku soo baxday oo wax aan looga badaranin siyaasiyiinta australia oo qallabsani iyo in la dhaho dadka aan ahayn dadka yurubiyaanka ama cadaanka ama kirishtiyaanka aan ahayn ee ma rabno oo kale mogta australia loogama badanin ruux baarlamaanka jooga oo berihii hore iyaga jiri mar waxaa jira australia la dhi- uu ka socday wax la dhaho eh, white australia policy oo wax la ogyahay wey 1960 baa la baabi'iyey mise sabentiyadii wax noocaas oo kale ayaa la baabi'iyey intii ka horreysay boolasi caadi ah oo la dhaho baalasiga cadaanka ayaa australia ka jiray oo macnaheedu tahay ruuxaan cadaan ahayn inaan loo ogolanay inuu yimaado haddaan in yar aan yar ku yar leexdo liibano arrintaana waxaa ku jirta waxyaalaha dadka lagu lagu istaajin jiray waxaa ka mid ahaa ma la socotaa marka inter- interview lagaa qaadahayo shuruudaha lagugu xidhi inaad ka soo baxdo waxaa ka mid ahaa in aad fluent ku tahay luuqadaha yurubiyaanka mid ka mid a yurubiyaanka ha yurubiyaanka haddana ma ahona ogo hada midda adugu doorato ma ahayn sidii aanan aaminsanahay mid umaanti lagu doorto yaa lagu dhihi luuqadaa ma ku hadli kartaa faransiisku ma ku hadli karaa faransiis ma ku hadli kartaa markaad ku hadli weydo yaa la dhihi waad dhacday waa dhacday.
waad dhacday ha marka waxyaalaha lagu horgelin jiray taasaa ka mid ahaa Hay.
marka waktigaas mooyeene oo de waktigaa naftigooda uun nidaamka unbuu ahaa mooyeene dad afka ka hadli jiray waa iska yaraayeen laakiinse markii la dhaho sideetameeyadii iyo sagaashankii inuu ruux intuu soo istaago liidar oo baarlamaanka ku jira uu yidhaahdo dadka kaleete ma rabno khaasatan dalkan dadkan aan deriskan nahay aada inoogu dhow ee waan ka tirsanay laleeyahay asia horta naagtii ugu horreysay bay ahayd Waa hagaag.
markii u horreysana runtii waa la eh, la osta- ostracis gareeyey oo waa la eh, bannaanka la geeyey ururka waxay ka tirsanaayeen sidii liberaalka ay ka tirsan waa laga ceyriyey xataa markii u dambeysay xabis bay gashay aakhirkii xabis bay gashay waxbay khaladay iyo wax noocaas oo kale ah inkastoo markii dambe xabiskii eh, kayskii abiil ay ay ka- ku guuleysatay isku soo duuduubo hadda maanta waxaan taaganahay liibano oo dadku u baahan yihiin inay ku baraarugaan weliba soomaalidu inay ku baraarugaan ogaadaan islaantii ayada ahayd maanta ururkeedii iyo ayada kor ayuu u kacahayaa maantadan hadda aan hadlayno waxaa laleeyahay waxay u dhowdahay doorasho haddii la qabto maanta inay liberaalka iyadu ka badiso waaba hadda ka horba ha haye inay iyadu ka badiso yaaba laga yaabaa tira ahaan markii loo fiiriyo aftida la qaaday lagama hadlayo xagga kuraasta way yar adkaanaysa runta markii loo fiiriyo waa in wixii horta aan eh, las- la- la- la- lala boodin horta waa laga fiican yahay oo dadku waan oga waxbay iskala boodayaan waxa laga hadlaya waxaa weeye afti baa dad laga qaaday Waa- weliba maqaalka waan akriyey kun iyo toddoba boqol wax noocaas oo ruux oo si istraatiijig ah qoladan bool ka sameeya ay u sameeyaan meelo kala bedelan ka soo jeeda meelo kala bedelan jooga xirfadooda oo loogu talagalay inay australia matalaan yaa horta afti laga qaaday dadkuna aad uma badna laga qaaday waa kun iyo saan ishahay kun iyo toddoba boqol wax noocaas oo kaleeta wey marka dadka asaga ah aftidoodii haddii la raaco maanta sumcad ahaan way isku dhow yihiin hadduusan uusan dhaafinba buunin hansan iyo one nationkeedu taas macnaheedu waxay tahay haddii maanta doorasho la qabto waxaa suurtagal aha inuu ururka mucaaradka ahaa ee la tartamahaya laybor uu noqdo buunin hansan iyo ururkeedii One Nation.
arrintaasi one nation ah, arrintaasi waa arrin aad iyo aad iyo aad u weyn oo u baahan dadku inay ogaadaan ay ku baraarugaan waqtigan hadda aan joogno liibanow wax la fudaysan kara ma jirto khaasatan markan hadda beryihii u dambeysay aan aragnay wixii ka dhacaya gaza adduunka dhan oo daawanhaya oo arkahaya ayaa haween iyo ciyaal iyo dad maxas ah oo literal la dhihi kara xabis bay ku jiraan in la burburiyo la gumaado oo adduunka o dhan oo daawanhayo beryihii hore waxan waa jiri jiray laakiinse waxbaa la yar waxayn jiray oo u n iyo baa la dhihi jiray oo sanction iyaa la dhihi jiray oo waxbaa la dhexdhexaadin jiray xataa waan xusuusan waan xusuusan aniga 90 halkan aan joogay eh, eh, berigii ay so- dagaalkii eh, maaragtay bosnia iyo herzegovina inkastoo dadkii aad loo gumaaday haddana adduunku caalamku waan qeylyahay wuu ordahayay markii dambeysa waa kii ciidamo la diray waa kii eh, serbiya eh, la- duqeeya maraykanka mar duqeeyey waxyaala eh, u dhow inay waxaan wax la- aan raali laga ahayn oo cad oo tallaabooyin baa la qaadahaya laakiinse tan aad iyo aad bay uga bedelantay marka waxaan uga jeedaa maanta waa suurtagal ma dhahayo inay dalka maamulaan way adag tahay taas weli waqti dheer baa ka dhex ka socda laakiinse inay mucaaradka noqdaan aad iyo aad ayay suurtagal u tahay waxaadna ogaataa markii mucaarad laleeyahay dalkan waxaad ogaataan australia ama dalalka dimuqraadiga ah dalka waxaa maamula mucaaradka iyo dowladda waa wax xaqiiqo jirta wey yaan la is- iska ina tirin yaan la moodin mucaaradka inagu waxaan u noqon jirro dad intay qoryo haystaan maalin horaan ka hadalay wax qarxiyo oo illegal oo criminal ah Waa sax.
yaa la dhihi jiray waa mucaaradkii oo aniga b b c da waan garanay wararkay noo sheegi jirtay warar aan jirin buu ahaa mucaaradkii baa waxaa la sheegay inay tuulooyin magaalooyinka ay qabsadeen baa la jiray waxaana mucaarad ma ahayne Ayuu.
jabhad dagaalamayso hub wadata bay ahayd Waa gartay.
laakiin mucaaradka dhabka ah waa mid dowladda ka ka tirsan waa dalka ka- nidaamka ka tirsan Waa hagaag.
xafiisyay leeyihiin Sax.
wasaaraday leeyihiin shaqaaley leeyihiin ee, ee, waxaa lagala tashadaa ee, dowladdu bolosiga iyo waxyaalaha muhiimka ay si- siinayso waa lagala tashadaa waa la ogeysiiyaa ee, waxaa la dhahaa markii arrimaha muhiim ay dhacahayaan ee, wuxuu codsanayaa mucaaradku wuxuu dhihi waa in la brief gareeyo waa inay naloo sheeg brief macnaa waxaa weeye wasaaradaha waxaa si rasmiga gacanta ugu haysa dowladda Dowladda.
oo dadka horjooga u ah wasaaradda iskama ee, mucaaradku iskalama soo xidhiiri karo oo ma dhihi Marka karo xam- warbixinna siiya marka xam- laakiinse eh, intaan ku dhammaystiri markayse ay ay dhahaan waxaan u baahannahay arrin muhiima ay tahay waxaa qasab ku aha inay dowladdu u fasaxdo oo ay tiraahdo okay report siiya arrimaha muhiimka ah Sax.
taas macnaha waxay ku tusaysaa mucaaradku waa qayb ka tirsan weeye maamulka dalka la maamulahayo xamdiyo marka waxaa leedahay siyaasadda eh, australia wax weyn baa isbedel weyn baa imaan doono oo kale sababtoo ah dowladda maadaama ay ku guuleysatay afti aada u ballaaran Eh, sababta keliya oo wax looga dhigan karo waa eh, in siyaabo kale oo ka duwan wixii oo macnaha dee dowladdu macnaha mucaaradka waa inay wax la yimaadaan Ha- macnaha hawaaye li- imaatinka ma aho awoodii mucaaradka waana xagga siyaasadda Waa sax.
ayaa waxay dhulka joogtaa waa sax marka haddii hadda fiiri ay ahaan lahayd arrintu say ahayd eh, toban sano ka hor Waa hagaag.
oo mucaaradku iyo dowladdu kuraasta ay haystaan ay isku dhow yihiin waxay ay adkaan lahayd inuu qolo kale oo meel kale ka timid ay la dhaho mucaaradkii bay ka qaadeen Waa hagaag.
oo ay iyagu noqdaan eh, mucaaradka markaan mucaaradka leenayn waxaa weeye ogow waxaa laga yaaba xataa qolo kale inay qabsato xataa hadday ay hadda uu ka soo qaad eh, liberalku for some reason hadday qabsadaan dee waxaaba laga yaaba bulin hansa naftigooda codkeedu inuu intuu kor usii kaciyo one nationkeedu inayba noqotoba ayada Inay- ruuxa mucaaradka ee dowladda qolada la tartamaysa Waaw.
macnaha waxaa ka isku soo dudubaysa meesha hadda taaganta waxaa weeye mucaaradka ayaa awoodiisu siyaasadeed aad iyo aad u hooseysaa taana labay ku salaysan tahay waa mid ay kuraasta ay baarlamaanka kur leeyihiin aad bay u yar tahay xataa markii la isku daro labada urur ee mucaarad ka kooban yahay nationalka iyo liberaalka taa xataa naftigooda waan marar hore usbuucyadii hore aan ka hadalay waa kay burbureen haddas waa isku soo noqdeen Sax.
marka taa naftigooda iyagoo tiradoodiiba yar tahay oo labadooduba laangaaba ah laangaab ah Eh, arrintaana libaano waxaan jeclay mar inaan ka hadlo soomaalidu baryahan dhallinyarada magaran social media ku jirta Sax.
laangaabkii si khaladay u fasireen Waa gar- laangaabka waxay moodahayaan ruuxa laandheeraha waxay ka dhigaan ruux sharaf leh Ama ruuxa tiro badan.
laangaabka ahna ruux aan lahayn eh, aan sharaf lahayn yay ka dhigaan ma so oho Ma aha.
asalka waxaa weye laangaab macnaa waaye ka waa tirada tirada- badan tirada badan Ha, laandheeruhu waa tira badni laangaabkan waa tira yari Tira yari.
marar badan dhaqanka soomaalida caadiga ah, ku laangaaba ayaa ka sharaf badan mid laandheera dheera ah.
ah, Ha, waa.
oo lagaga kalsoon yahay oo laga waxaysan Waa yahay hagaag.
marka marka waxaa isku dubo mucaaradkii labadii urur ee mucaaradka ahaa ee nationalka iyo liberaalka ahaa baa labadoodiiba waxay noqdeenba laangaab iyagoo isku jira bay xataa laangaab yihiin waa gar- markuu nationalkii oo ah ururka yar uu ka baxana kaba sii daran liberaalkii wuxuuba soo istaagayaa almost meel bannaan Waa garta.
marka horta waa mid waa midaasoo xagga su- kuraastii bay aad u yar yihiin Sax.
oo kuraas yar yihiin sax.
midda kale labaadka aad iyadan uga hooseeyaan waxay tahay ayagiibaa dagaal dhexdooda ka dhexeeya oo waa ka hadda aan ka hadlaynay labadii urur baa kala jabtay marka intay kala dhaqaajiyeen Waa.
waa markii labaad ay kala dhaqaajiyeen markii orod doorashadu markay dhacday way kala burbureen markaas isku soo noqdeen hadda haddana markuu isbedelkii u dhacayay ma- liidarka liberaalku bedelhayeen iyagana way kala tageen Waa.
markaas haddana isku soo noqdeen sax.
You're listening to a 3CR podcast. 3CR is an independent community radio station based in Melbourne, Australia. We need your financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
taasu waa labada urur weeye liberaalka dhexdiisana uu dagaalamaya hadda weliba waxaa loo arkaa dagaalka ugu weyn inuu dhici doono sababtoo aha saan haddaa sheegnay naagtii ugu horreysay ama haweeneydii ugu horreysay ee liberaal madax u noqota sax.
ayaa lix sagaal bilood markay haysta keli aha laga qaaday arrintaana arrin si su- fudud u dhacday ma aho islaantii way is- way iscasishay mogta markii laga qaaday Waa sax.
oo weliba tiro aad u badan lagaga reeyey waxay u aragtay she- sheekala- shaki la'aan aha inay ahaaneyn weyn lagu sameeyey aad u weyn oo weliba haweenka loola jeedo saa daraaddeed ayay isla markiiba waxay iclaamisay iscasilideedii kursigeedii hadda doorasho dhici doonta Waa laga yaaba xataa in dharbaaxa kale kusii dhacda liberaalka oo laga qaado waa suurtagal weeye Waa hagaag.
marka taasna dagaalka dhexdooda ahana dhibaato kale u keenaya taasna marka waxay sababaysaa in Pauline Hanson ay dadka xagta jira dhinaca raayidka aha dadka dareemahaya weliba dhahaya amay eh, shakiga ku jira amay dibadda dad ah ayna qabsanhayaan eh, afrikaan baana qabsanhaya eeshiyaan baana qabsanhaya muslim baana qabsanhaya waxaa aaminsan ama in yaroo shaki uu ku jiray Wahaa.
inay xagga marka Pauline Hanson ay u didaan U didaan.
oo marka ay noqotoba iyadii mucaaradka ay noqoto marka xamdiyo one nation bari aan ka ahayn xagga immigrationka mooyaane babdacyo kale oo waaweyn ma hayaan oo waddanka ku maamuli karaan maya maya maya lama dhihi karo sababtoo bolin hanson waa islaan eh, aniga oon aanan aaminsanayn ruuxu xirfadda iyo waxa uu ka shaqeeya inay wax ka sheegayso maskaxdiisa haddana islaantan waxay ahayd waxaa lagu yaqaanay fish and chips bay geli jirtay waa hagaag Eh, siday u hadashana markii haddayba baratay anigu waan garanaya in badan baan anu australia iyadoo anoo jooga bay soo gashay siyaasadda hadaladeedii waan garanaya beri hore waxay u hadli jirtay sidii islaan eh, ma taqaana ruux un iska maskiin oo wadada kasoo baxay hadda Waa sax.
oo lay person oo kale bay isaga hadli jirtay Waa waan arrinta daa aan sheegaya oo kale ka mid ahayd please explain baa laga bartay waa gartay.
Lisbon waxay ahayd eh, waan garanaya markay soo baxday oo aad loo sheeg sheegay oo waxyaalo la yaab ah oo laga xiishoon jiro madaxdu ka xiishoodan ay ku hadashay ayaa eh, 60 minute ya interview ka qaaday waan garanaya gabadha Liz Hay la dhaw weliba markaasay markay u fadhiisato ay tiri interview baan ka qaadaya hadalkii ugu horreysay ay su-aashay yeah, please.
ayaa wuxuu ahaa Pauline Hanson waxay tiri are you homopho- homophobic yaa ku tiri homophobic waxaa la dhahaa ruuxa ma garan Oo qaba guri- cabsida aha ee dadka dibadda ka imaanaya ruuxu markuu mar hadduu arkaba dad aan dadkiisii ahayn cabsanaya Uu gargaraya.
ee dhahaya inay dilaan bay rabaan inay dhacaan bay rabaan dhahaya Waa gartay.
yaa waxaa dhaha homophobic la dhahaa Waa gartay.
marka waxay tihi ayuu homophobic macnaha maxay tihi ma ruux waxaa tahay ka cabsanaya dadka dibadda ka imaanaya Waa.
oon shaki uun noocaa ku jira miyaa tahay tiri mogta Ay.
ayadana marka hadal ay u- u diyaargaroodin man aan show weligeedna maba in maqanba Waa.
markaas waxay tihi dad please explain si daacad ah si daacad aha Waa gartay.
oo aan inaaba yaraatay ayna kasoo fikirin Aha.
oo oo iska oo- ya- ya- waxay tiri please explain markaasi muddo dhan bay waxay ku jirtay eh, vocabulary waxay gashay australia Aye.
please explain mar alla markuu ruuxu aad si yar kadaa wax u weydiiso Sax.
iyo wuxuu ku dhihi please explain ruux kastana wuu qosli beriyo hadda waxaa dhalinyaradii dadka dambe waa iska iloobeen be waa garta marka xamdi yuusuf foolxumo kuma noqonayso haddii qofti sidaas ahayd oo mabda weyn aan haysan oo haddana keliya ee dhankeeda ay kusoo caanbaxda keliya ee, dadka oo ee, ajanabiga ah inay ka cararto marka ee, siyaasaddii ma la is oran karaa ee, koleyba meel dheer ma gaarayso waa iska iska demdemileenglo wey Ah, ah, waa runtaa laakiin mid baa eh, arrin baa liibaanow eh, khatar ah khatar weyn aha ayaa isbedela baa dhacay beri dhaweyto ninka asaga naftigiisa ha iska ahaado nin eh, ayada naftiga haddii loo fiiriya aan saa u dhaamin laakiinse haddana se nin aadna aad iyo aad khibrad u leh oo soo maray jagooyinka uu soo maray ay ka mid yihiin inuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka australia bonamy joyce binamy joyce Yeah.
ayaa ururkeeda hadda u wareegay Waaga.
marka daad miinis waxaa weye ninka khibradda leh aadka khibradda u leh in uu shaki la'aan wax badan xagga taagtiga u ka bedeli waxaa laga yaabaa xataa iyadoo naagtan iyo mabda'eedu iyo waxa uu yahay iyo ururka uusan wax badan iska bedelin in uu ninkaasi dhaho lug arrimaha noocaasa sidaa waa inaan u dhaxno waa inaan sidan dhelo sababtoo eh, liibano siyaasaddu waa waxaa la dhahaa waa strategy Waa si- marka qaarkood ruuxu asaga oo meel u socda oo doonaya meelheble inuu tago ayuu u kas markuu ogaado dadku hadduu dha meelheblaan u socdaa inuu dad badan ay kasoo horjeedsanayaan oo ina jeclaanayn isagoo og ayuusan meelhebladii sheegaynin Waaw.
oo meelaha ka sokeeyo iyo ku lexleexan oo meelo sogsokaya u sheegsheegi waana khibrad istaraatiiji ah Lacala- unan hanstan horaan khibradaa ma ayna lahayn haddase ninkan arrintaasuu kusoo kordhinay oo La- shakalaan lacalla hadday qabsadaan na- wana shimpaari maxaa isbedel imaan kara isdhihi kartaa hadday qabsadaan Ah.
horta eh, run markii loo fiiro liibanow ma raba dadku inay aad u argagaxaan bahasha dimuqraadiyadda la dhaho inkastoo horta wax walbaa baryahan iska suurtagala eh, donald trumpa oo adduunka almost ama maraykanka upside down uu ka dhigayo waa hagaag oo waxyaalaha uu hadda ku dhaqaaqahay haddii la dhihi lahaa eh, toban sano ka hor ama labaatan sano ka hor hadduu maraykan ku dhaqaaqo adduunku waa la kala tegi lahaa maraykanna wuu baabi'i lahaa la dhihi lahaa isagoo ay taa jirto oo wax walba uu suurtagal yahay haddana eh, dimuqraadiyadda guud ahaan iyo khaasatan midda australia waa mid horta waxoogow eh, uduba eh, aad u waaweyn ay u ay u u dhiidsan yihiin marka eh, urur talada markaa qabsaday in uu waxyaalaha qaarkood oo aadka u waaweyn oo wixii australia meeshay u jeesnayd ahaa aad uga bedelan ay ku dhaqaaqaan sida hadda miitaal ahaan oo kaleete inay dhahaan waxaa la eh, la qafaali dadka hadda ay sheegayaan ay leeyihiin kasoo horjeedaan waxaadna ogaataan hadda liberaalka xataa naftigiisa yaa hadda wuxuu kusoo daray eh, eh, drafti la la liigareeyey in ay ka fikirahayaan oo loo soo la soo jeediyo un in dal ay dad ay ku jiraan eh, eh, eh, soomaalidu in laga mamnuuco australia inay yimaadaan marka mamnuuciddu horta iyadu way iska sahlantay wax adag ma aho oo bolisiga dowladda bay ku xidhan tahay xataa iyadoo dowladdu afka ka dhihin yay wasaaradda eh, socdaalka shaqaalaheeda kala bedelana meelaha kale umay dhihi kartaa on viisooyinka ha process garaynina ta iyadoo wax iska simbala weeye Eh, markuu rabo dalku inuu ka dhigo oo dadka u sheega ana dhalo waxaasaan samayno dadka xun ee necab tihiin boorkan kaga shidaynaa iyo sida donald trump oo kale la sheeg sheegi oo laga waxayni laakiinse dowladdu mar rabta wax inay samayso sababto iyadoon waxba samaynin bay yay hirgelin kartaa laakiinse xagga qafaalidda iyo dad in la qaqabto iyo dad in la sameeyo waxay u baahan tahay eh, policy shift aad u weyn waxaad u baahan tahay inay eh, maataqaanaa baarlamaanku uu ka qayb qaato waxay u baahan tahay hay-adaha australia oo ka bedelan kuwa maraykanka oo kale runtii ka bedelan inay ka qayb qaataan marka ma dhahayo haddii bolan hanson maanta hadda ay ay doorashada ku socoto ku wareeg ku guulaysato Waaw.
ma dhacayo inaan la ina waxa ay sheegato ee, dadka kaleeta nacaybkooda aan yurubiyaanka ahayn ee, iyo gumaad wax noocaas oo kale ani uma maraynayo laakiinse haddana se waxay ku tusaysaa oo ka turjumaysaa ruux ay ka suurtagal tahay inuu qayb wan oo dadka qayb aad u weyn oo dadka australia ka tirsan in xataa si xun loola hadlo amaba ay suurtagalba tahayba xataa inay dhib loo geysto dadka doortay waxaad garanaysaa meesha eh, iyo boorinta meesha lagu booriyey ee ee loo waxay sideesuna waxaa la dhahaa dadka madaxda aha dadka ayay kiciyaan marka ruuxa madaxdaas si u hadlo dadka xunxun oo dhan iyo kuwa yar gaban jira iyo kuwa dhexdhexaadka aha ayaa waxyaale aan marka hore ka suurtagalayn ku dhaqaaqahaya haddaan hadda usoo qaadan oo kale arrinta kale haddaan usoo eegnay libanow waxaa eh, dadka laga yaaba inay la socdaan western australia argagixiso ayaa ka dhacday weerar argagixiso arrin la qiray oo dowladdu ay tiri federaalka weliba iyo gobolkuba ay dhaheen arrintaasi waa argagixiso ayaa ka dhacday waxay ahayd eh, mudaaharaad dhacayay oo la yidhaahdo australia eh, invasion day dadka aburjunka ah ayaa baryahan waxay bilaabeen inay dhahaan maalinka labaatan iyo lixda january ee loo dabaaldego ee australia maalintii australia ee maalintii australia ay- ay- las- ay- macnaha ay samaysantay ay tahay oo macnaheedu u tahay maalinkii dadkii ugu horreeyay yurub ka yimid ama london ka yimid ay australia yimaadeen ay tahay ayaa waxay dhaheen oo u kaadiya maalinka annagu waa maalinka dhulka annagana laga qaatay maalinka haddaad annagii noo aragtaan inaan australiyaan nahay oo dad ehel oo isku wixii aanu isku meela aanu nahay maalinkii dhulka naga naga qaatay iyo idinku naga qaadateen Baad.
seed ugu dabaaldegaysaan marka arrintaa waxay bilowday marka inay waxooga raada inay samayso marka baryaha dhacma baryaha waxaa kamid dad badan baa ka mudaharaada oo dhahay maalinka maalinta laga bedelo dad arrintaa marka ka mudaharaadahayay ayaa qarax la isku dayay ee, ilaahay idankii ma dhicin laakiinse waxaa bom bay ahayd uu ruuxani sameeyey dadkiiba ku dhex tuuray laakiinse ma ayna qarxin ma qarxin dadba haddii qarxi lahayd dad baa ku dhiman lahaa ninkaa marka waxaa loo arkay inuu argagixiso hadda maantadan baa magaciisa hadda ma garanayo maantadan baa yo yo maxkamaddu shaaca ka qaaday in magaciisa la sheego waxaana loo qartay inuu yahay argagixiso Arg- haa, mee mar hore waaba la sheegaya markii hore waaba la ka markii hore dowladdu way ka yar fiirsatay ilaa waxay dhaheen boolisku baadhaan oo arrinta dhacayo ujeedada looga jeediyo waxaasoo kale ay dhaheen laakiin aakhirkii mar horeba ayay isla markiiba waxaan dhowr maalmood kadibba waxay dowladuhu isku waafaqeen inay arrintan argagixisa inay ahayd Eh, marka waxaan oga jeedaa taas dadkaasoo kale ayay kicin iyo kuwo ka badan haddii bolan hanson ama ay siyaasadda qabsato amaba ay mucaarad ka noqoto marka waa inaan la fudaysan sidiisuna wax xun hal mar inta badan ma dhaco waa loo yar dhadhawaadaa waa loo yar dhawaadaa marka hadda maanta bolan hanson inay inay ay- la leeyahay iyadaaba ka shacbiyad badan liberaalka ama ururkii mucaaradka ee talada soo hayn jiray waa tallaabo weyn oo dhinaca aan wanaagsanayn loo qaaday hadday mucaarad noqotona kaba sii daran hadday talada qabsatona kaba sii daran inkastoo aanan anugu dhahaynin waa maalinkii ugu dambeysay ee layna gumaadi lahaa oo inay markaa ina qabanayso aynan u malaynin waa gartay marka liibano halkan waa horta halkan waa tiriisaa codka afka soomaaliga waxaan daga dhegeysanaysaa mowjada dheerkeedu iyo sideed boqol konton iyo shan anigi iyo liibaan ayaa idinla daadihinayna Eh, ca- ha- hadda taariikhdu waxaa weeye toddobiyo tobankii bishii eh, eh, eh, labaad 2026 liibanow waxaana lagu wadaa berri miya adu maalmo aan sii figan rabadaankii bishii rabadaan ee barakaysnayd ayaa iyadana la wadaa inay soo la rajeynayaa dadka waxaan u rajeynaynaa rabadaan wanaagsan oo eh, Ramadaan karima kariim.
waan sii wadeen anagu brograamka intii eh, intay nooga suurta gasho eh, goorta hadda uu afurka ku hadduu ku- noo suurtageliyo waan la- waan la sii wadaynaa haddana saacaddu waa tobankii daq- toban- eh, sagaalki- toban daqiiqa ayay dhaaftay eh, sagaalkii waxooga yara bareeg ayaan gelaynaa marka qaybo kaleete oo ka- ay ka mid tahay eh, epstein files iyo ninkaasoo aad baryahan media u haystay bal wixii africa iyo soomaaliya iyo meelaha xidhiir kale leh ayaan iyadana ka hadl- eh, is- isweydiinaynaa eh, dhegaysi wacan dhegeysta halkan waa tirii saaca codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali ee la socodsiinhayo wuxuu sookalada afka igu jirta Eh, liibaanna waa la joogaa liibaanow eh, eh, soo dhowow Waa mahadsantahay.
qaybtii kale ayaanu ku u gudbaynaa Eh, liibaanow eh, horta kow waxaan rabaa inaan yar dib ugu noqdo arrintii mucaaradka iyo ninka cusub waxaa shaaca laga qaaday oo mujalada la dhaho the guardian ee australia guardian britain iyo meelo kalea jirta ayaa waxay eh, publish garaysay ama daawacday eh, maqaal eh, liibanow kaasoo dhahaya eh, loo liigareeyey liikin macnaha waxa si qarsoodi ah loogu soo diray eh, policy eh, haddaan dib dadku u yarshaxno policy waxaa la dhahaa sidiisuba waxa ay dowladdu eh, qaadatay ma ah waxa ay dowladdu ama s- ururku ama madaxdu ay ka fikirayaan inay ku dhaqan- ama ay ku dhaqaaqahayaan ayaa waxaa la dhahaa policy la dhahaa waxyaalaha marka lagu doodo wey waxaasaan samaynanaa waxaa ma samaynana waxa waad ku xuntiin policy baa la dhahaa Waaw.
marka waxaa la sameeyey draft policy macnaheed waxaa weeye ruux baa ama toos ha u dhaho ruuxa eh, ururku ama madaxu ruuxa madaxda ah ha u dhaho ama isagu ha isqaama ama ruux kaleeto ha dhaho bal arrintaa ka soo fikir ruux baa qoraal soo diyaarinaya inta badanna waa ruux eh, eh, xidhiidh la leh nidaamka ma uun eh, ruux iska fadhiya iska socda uun qoraal iska soo diyaarinayo waa hagaag marka waxaa shaaca laga qaaday qoraal policy ahaa oo drafti ahaa oo macnaha draft markii la leeyahay maxaa lama aqbalin laakiin waa laga- oo oo haa oo islaantii hore ee mucaaradka hadda laga qaaday intay talada haysay wasiirka socdaalka eh, ama ama hooska ama mucaaradka wasiirka socdaalka loo diyaariyey ayay fashileen oo ay maarataqaanaa ay ay daabaceen taa marka waxaa ku jirtay adaaba sawir i tusay aad ka qaaday dalal badan oo in la mamnuuco imaatinkooda ay soomaaliya ku jirto waa hagaag marka soomaalidu ay ku jirto marka eh, haa dalalkan eh, ilaa dhowr dalba yaa ku jirta haddaan hadda aan waxeeyo waxaa ka mid ah algeria eh, cameroon egypt libya mali niger soomaaliya yemen lebnan nigeria afghanistan palestine palestine dadka la gumaaday maxaa loo diidi wax philippine intooda badan saad aragtaan marka waxaa weeye waa waa waa dalal muslim u badan yihiin waa hagaag Ha, inkastoo kuwa kuwa kaleeta ay naftigoodu leeyihiin sida filibiin oo kale muslimiin badan bay leeyihiin marka arrintan marka eh, waxaan isweydiiyey waxaan ihi soomaaliya eh, waxaan u arkaa waxyaalaha waxay ka mid tahay tusaysa liibaan oo ururkan hadda mucaaradku eh, liberaalku inay meel xun ka marayso xagga siyaasadda iyo boolisigooda sababtoo ah waxaasi wax hadda ay ka fikireen oo ay dhaheen ma ahee waxaan ku dayanayaan sa anigu arko donald trump donald trump bay iskaga dayanayaan marka horta middaa taas eeda waa arrin u baahan dadku inay la socdaan aan la fudaysanin ma aho hadda laleeyahay mayna adabti garaynin laakiin waxyaalaha eh, boolisiga lagu tijaabiyo dadka waxaa ka mid aha eh, waxa la liigareeyey Waa- waa istaraatiiji la ogyahay oo la isticmaalo oo siyaasadda waxbaad rabtaa inaad fikradda kalaqaas lagu soo jeediyey waa little bit bit controversial weeye waxaa laga yaabaa dad badan inay aad uga soo horjeesadaan ma la garanayo si dadku marka ay kuwa adig ku taageera si ay u arkahayaan iyo dadka ka soo horjeesan doona intay dhan yihiin iyo xataa mucaarad hadday noqdaan hadday protesti gareeyaan hadday wax samaynayaan say u dagaalamahayaan iyo ilaa meesha ay ka gaadhsantay lama ogo siyaalaha marka loo tijaabiyo waxaa ka mid aha eh, inta aad dhihi lahayd aniga arrintaasaan ka fikiraynaa oo hadhow haddii ay aad u xumaato weligaa lagugu aan lagugu aanayn oo lagu dhihi "Ah, dadkii waxaa tihin berigii waxaa yidhi waan samaynaynaa si aan saa loo samayn waxaa la samayn marka waa la, waa la liigareeyaa weriye eh, isku xidhantiin baa hoosta yaa yaa dhigi ruux kale yaa u diri markaasuu heli markaasuu dhihi dad, "Ah, dukumeenti noocaasa la iiligareeya ururkani waxa waxaasuu ka fisira- yuu ka- yuu ka fikiraya haddii dadku marka kuwa ayaga taageersan ay arrintaasi ama ay jeclaan waayaan ama ay ka soo horjeesadaan kuwa ka soo horjeeday ee kalena ay aad uga dagaalamaan oo loo arko arrintan inay dhib weyn u keenayso waxay dhahayaan ma ma ma arrintaana wax shaqo aan ku leynay ma jirto arrintaasi ruuxunbaa isagu arrintan iska soo diyaariyey Eh, haddii ay noo imaan lahayd uu noola imaan lahayna waan rajecti garayn lahayn arrintaasi eh, ma jirto wax anagu aan babay ayay dhahayaan haddii loo arko inayba arrintu dad soo dhoweynayaan oo kuwa iyaga taageerana ayba u riyaaqahayaan dhan, "Ah, arrintaas way fiican tahay kuwa ka soo horjeedana ayna aad u dagaalamin Sa- then markaasay deedna waxaa slowly slowly loo bilaabay in loo implement gareeyo marka taa waxaan oga jeeda dadku inay ogaadaan arrintani arrin iska fudud ma aho mar haddiiba ururkii mar loo soo diyaariyey waa at least arrin ay ka fikirhayaan wey oy diyaar u yihiin xataa consideration inay ku sameeyaan marka saa darteed xamdiyo maadaama daraafkan ay soo diyaarisay communitiyada aad u ballaaran ee waddanka australia waxaa lagu yaqaanaa waa waddan multicultural ah ha ee community aad u badan hadda soomaalida keliya maadaama lagu soo daray laakiin dadka kale ay ka tira badan yihiin ha hadday waxaan arkaan soo macnaha haddee sumcadsoo kuma dhuminayaan Eh, horta midda ugu weyn horta eh, dadka hadda meesha lagu sheegay saan haddaan qiyaaso soomaalida yaan u malay inay kuwa ugu badan afghanistaanka baa laga yaabaa iyaguna inay badan yihiin baryahan dambe aad usoo badanhayo laakiinse dalalka intooda kaleete ma badno sababtoo dalal inta badan eh, refugee dalalka ma ogtahay laba dad baa aan dadka aan englishka ahayn laba qolaa maogta ugu badan Wah.
qolo waa qolyihii beri hore yimid oo dadka la dhaho east eurobianka oo kaleeto ama yurubtii horeba sida griiga iyo talyaaniga iyo kuwaas hata iyo xataa kuwa midlistiga ka yimid lebnaniiska weeye horta kuwa iyagu way- waa kuwii dadkii berigii hore immigrantadka iyo turkiga iyo dadkiise beryihii dambe yimid oo ay asia iyo africa aha dalalka eh, refugee stateska leh ee dagaalo intay ka dhaceen in badan ay ka socdeen yaa ugu badan dadka eh, ugu badan hadda ah Marka sabab- dadkaana soomaalida ugu horeysa marka sabab ma jirtaa sabab ay dadka u macnaha dee u yar leeyihiin macnaha ma rabna inay noo yimaadaan wax ma ji- ma aho runtii dhab ma aho inay u arkaan inuu dhib dadka ka imaan hayee dadka ayaga u codeeya ayay rabeen inay kusoo jiitaan marka geemka la ciyaarahaya meeshan ma aho Waa sax.
inay leeyihiin dadkaasaan necabnahay oo dalka aan ka nabadgelinaynaa waa sax oo australia oo dhan baan kasbanaynaa ee waxay aaminsan yihiin dadka ayaga u codeeya intooda badan inay arrintaa danaynhayaan Waa hagaag.
taasi horta waxa meesha ka socda Ee, xaggase ee, dhibka ka soo gaari kara dhibka u soo gaari doono kama imaan doono dadka ka soo jeeda dalalkan waa inaan ogaano taasi waa dadka kale australiyaanka ah oo intooda badan aan nec- necab cunsuriyeynta iyo inay dad la taargadgareeyo oo runtii aan u baahanay dadku inay ogaadaan dadka australia intooda badan dad cunsurnimo iyo midabtakoor iyo waxaa jecel ma aho marka mucaaradka ugu weyn ee arrintaa hor istaagi doona ee hadday wax ka- laga qaban karo ka qaban karaa waxay ka imaan doontaa un dadka kale ee australiyaanka ah ma aho runtii dadkan ma noqon sababtoo dadkan tiradooda aad bay u yarta S- eh, soomaaliya haddii hadda la dhaho codkoodu haddii soomaalida australia joogto dhan la isu keeno hal m b ma dooran karaan taas waa u baahna dadku inay ogaadaan hal m b ma dooran karaan waa hagaag sababto halkii m b boqol kun oo ruux ayaad ku rabta.
dhowaad buu u baahan yahay federaalka weliba marka eh, sh- eh, alaladka mararka qaarkood dadku isu sheegaan ay dhihi mataqaana aan badannahay iyo kanaanahay calaa geel qaada iyo dadan hoos wax u fiirini weeye qoli qowmiyadaha kalena iyagana waa sidoo kaleta weeye marka qolada keliya hadda haddii la la dhaho ay israacaan wax samayn karta hadday boqolkiiba boqol israacaan waa muslimiinta muslimiinta da- tiradooda waxaa lagu qiyaasaa eh, boqolkiiba labo mise saddex marmar la yiri dhan waan arka afar inay gaarhaan baa laga yaabaa waa tiro markii si loo fiiriyo aad u yar haddana se australia oo dhan markii loo fiiriyo tiro yaro badan weeye xamdi adaa ku watay hadda eh, arrinka eh, bolin hansom si cad bay u tiri wadamada islaamka mar ha rabna ha inay ma- noo ma ma yimaadaan.
dhaha ha way dhihi way dhihi absolutely waxaasoo dhan waxay ku salaysan tahay ogow dadkan waxa ugu weyn ee waxaan u dhahayaan ma aho inay aaminsan yihiin dadkaasi dalka inay dhib u keenahayaan oo dhibka rabaan inay ka celiyaane waxa ugu weyn waxaa weeye dadka ay u malaynayaan iyaga inay taageerayaan waxa ay rabaan inay maqlaan ama wax ay jecel yihiin inaan maqlaan wey marka waa inaanu f- ogaano oo nu fahno waxa siyaasadda geemka sida loo ciyaaro kama aho waxaa hadda waan ku dhaaran liibano dad siyaasiyiinoo waaweyn ayaa xataa waxaa laga yaaba mararka qaarkood inayba kuwa eh, la dhihi eh, kaaga iska dhigaya in aad ku jecel yihiin in ayagu kaa jecel yihiin waa arrin jirta wey hadda oga hor.
waa hagaag kuwa laga yaaba markaad aragto eh, ku- ku ku soo jiidan oo ku embares garayn oo ku dhihi "Oh, waan kan waan jeclay afrikaan madow muslim wax dhahaya yaa laga yaabaa mid markuu hadlahaya dhahaya inuu muslimka iyo afrikaanka iyo madowga iyo inuu necab yahay u hadli Baa- yaa laga yaabaa kan kugu soo dhawaan inuu kaa jeceliya sababtuna maxay tahay Siyaasad.
dadkan waxay kala matalhayaan ama ay doonayaan inay soo jiitaan laba dad oo kala bedelan kuwa sheek- sheekadooda dhan waxay ku salaysan tahay dadka yaan la cunsuriyeynin dadku way siman yihiin dadku inay sharciga u hogaansanayaan baa muhiim aha meesha uu ka yimid iyo diinkiisa iyo dhaqankiisa iyo waxaa muhiimo iyo dad dadka ninkaa dadka intiisa badan u codeeya saasay aaminsan yihiin oo ay dhahaan marka waa inuu dadkaa marka ismaqashiiyo kuna wuxuu matalaa dad inta badan dhahaya dadkan dibadda ka imaanaya waan ka cabsanaya dalka inay naga qaataan baan ka yaabanahay dadkan madmadowee soo badanaya dadka afrikaanka ee soo badanaya dadkan eh, muslimka ee soo badanaya buu yu- yu- yuu ogyahin aaminsan yahay marka markuu hadlahayo waa inuu xataa dusan afka ku dhufanin waa inuu isu ekaysiiyo Sidii.
inuu dadkaasi uu ka soo horjeedo oo Siyaasad intuu un- yarayn karo uu yarayn karo waa un siyaasad weeye taa macnaheedu ma aho inaan leeyahay dad eh, eh, xun ma jiraan Waa sax.
laakiinse dadka xun ee dhab kuu aaminsan ee cunsurnimo aaminsan ee haddii meel mugdi a laydinskisgeli laga yaabo inay ku gowracaan labada dhinac way ku jiri karaan taas waa dadku raba inay inay- yaan raba inay fahmaan labada dhinacba way ku jiri karaan kuwa ururka dadkan soo galootiga jecelna way ku jiri karaan Waa sax.
kuwan eh, kaleetana way ku jiri karaan laakiinse siyaasadoodiibaa waxay ka kala martay uun kuwana inay leeyihiin dadka annagana taageera intooda badan waa dadka dadkaa shakiga ka qaba therefore waa inaan mar kastaba tusno inaanu meeshooda joogno kuwana waxay eh, matalahayaan dadka dhahaya dadka u- la kala qaadqaadin marka mar kastaba waa inuu tuso marka inuusan wax kala qaadqaadaynin laakiin se hoos ah markii loo fiiriyo Sax.
nin walbaba kaamkalyuhi ku jiraa xamdiga marka waxaa jira siyaasad ahaan adaa ku watee markii waxaa la yidhahdaa wax soo yaraadaan baa dadka un la eegaa sababta hadda dadka mucaaradka loogu yahay oo ajanabiga soo golatiga ah dhaqaalihii baa iska ciriiri noqday saasunbaa eh, dan ها ها dadka ما ma warta aha.
warta boonti aad u fiican wey libaano waxaa wax la ogyahay wey taariikh la- markii la fiiriyey taariikhda say wuxu dhacaan dadka eh, la dhaho nativeka nativeka macnaha waxaa dad baa inaga native oo dalkii dhabta ahaa dadkii macnaha me- meesha loogu yimid dadka aburjinkabaa ah laakiin haddana dadka hadda iska dhigaya waxaa weeye dadka australiyaanka yurubiyaanka khaasatan ingiliishka dadkaas waxa- waxay waxay soo arkaan cafwan waxay soo arkaan inay yihiin dadka eh, asalka meeshan u ah ee loogu yimid dadka ayaga ah marka marka ay baraarugaan ay fiiriyaan ay dhahayaan dadkan soo badanaya muxuu ahaa ruuxan eh, midabka kale ama meel kale ka yimid ee gaadhiga fiican wata ruuxan eh, shaqada fiican haysta waa marka ay iyagu noloshooda yar ciriyanto hadday eh, dhaqaaluhu uu fiican yahay oo ruuxan uu comfortable yahay oo maciishadii ayna qaali ahayn oo shaqo uu haysto danka geli mahayo ruuxan kale ee ama u fiican tahay ama ay ka xun tahay ama ruuxa soo galootiga ama ruux kale danka geli mahayo bal waxay baahan tahay inuu ka helo oo kugu soo dhawaado oo kaa helo rageed ka timid ku dhaw kula sheekaysto oo wax cusub aad u noqoto Marka xilliga marka mar abaaraha alla baa- marka exactly markay abaar dhacdo weeye marka dadku ay ay qalqali ay dhahayaan ma dhib kastoo soo gaadhaba waxay kow dhihi waxaa ila qaybsanhaya oo waxaan meeshan gaadhsiiyey kuwan meelaha kale ka yimid ama wuxuuba dhihi waxaygii bay qaateenba labadaba wuu dhihi Waa, labadaba way dhahayaan ha ama wuxuu dhihi waxiygii way qaateen waxa aan wax lala ahay kan tuuga ee ka yimid nijaaska ah ee dibadda ka yimid baa qaatay Waa hagaag.
hadaa hadduu shaqa la'yahay wuxuu dhihi "Ha, fiiri mar alla markuu arko mid hadduu waxaa laga yaabaa inuu inay ag maraan boqol ruux oo eh, dadka u arka dibadda ah oosan eh, oosan mid shaqaynaynin hal ka mida shaqaynaya yuu arki tiisoo dhihi "Ha, fiiri kan nijaaskan shaqaynaya shaqadaydii buu qaatay buu dhihi markay maciishadu ku adkaatana eh, iyadana waxa uu arki midkaasi waxaa laga yaaba dukaamada cooshadaha ee maskiinka meelaha maarata koonaha ku gadahaya mid yaroska koono eeshiyaana ku gadahaya milki caanaha markuu kasoo gadanaya markuu arko caanihoo yara qaali ah asaguu baleem garayn oo dhihi Wixii waxaan dhanba tuugan saaran." ee fiir intuu meesha igu yimid haddana cod ayuu dhihi marka isku duuduuba waa saad sheegtay weeye marka dhaqaaluhu uu xumaado weeye marka dadka eh, eh, eh, meesha loogu yimid ama meesha- isu arka inay yihiin dadkii eh, meesha loogu yimid ee iska lahaa ay dadka kale ku kacaan marka yes waxaa dhaqaaluhu wax la ogyahay maciishadu aad iyo aad ayay u kacsan tahay baryahan dambe Ah.
Eh, interest rateka waxaa shaldhaha ka mid aha Eh, shaqadu horta baryahan eh, ma yaro ma badno eh, sorry eh, shaqa la'aantu ma badno oo aad bay u yartahay muddo dheer oo soddon sano ku dhexaaliyay shaqa la'aantii waqtigii ugu yareed weeye laakiinse hal baa xaqiiqa ah inay maciishadii qaali qaali tahay aad qaali u tahay interest ratekuna iyadana ay aad u sarrayso taasoo macnaheedu tahay ruuxu hadduu dayn qaato waxay doonto deynta ha noqoto ama business ha noqoto ama guri ha noqoto ama ka- gaari ha noqotee lacagtii uu bixin lahaa waxay noqonaysaa laba jibaar saddex jibaar oo kaleetay noqonaysaa taana way taabanaysaa bini aadanku dadka ka sheekeeya psychology anu psychology maana barnin ayaa waxay kuu sheegayaan libano ruuxu markuu eh, wax yar uu taabto eh, wuu isku sii dhegdhegi si sahlan buu marka u xanaaqi oo wax aan maarata u dhibi laakiinse markuu ay ka qasnayn wanaagsan yahay u- dulqaadkiisa uu iska fiicnaani oo wax kasta uu iska dulqaadan oo haddaad waxoogu garabka ku dhufato waxaa laga yaaba dan inuu sakaaga ruuxan waalan muxuu intuu iska sii socdo laakiinse hadday ka yara xun tahay ha iska badaa garabkaad ku dhufatay haddaad xaggiisa soo fiiriso iyo kudhi waxan maxay ka soo fiirinay yuu yuu dhahaya Eh, si kasta ha ahaatee haddana wadankan waa wadankeeni weeye Waa hagaag.
waxaan anu dadka kula talin lahaa inayn qalbigeenna aanu gashano wadankan wadankeeni inuu yahay laakiinse aan ogaana iyadana in laynaga badan yahay laynaga tira badan yahay laynaga eh, la- xoolo badan yahay laynaga eh, dhaqaale badan yahay laynaga raadayn badan yahay wax jirto weeye oo xaqiiqa oo layn iska indhatiri karin laakiin sise iyaduna marka waa balance in la sameeyo Eh, xaggana waa inaan la iska dhigin inaanan ahayn dalkan inaan qayb ka ahayn oonu maaragtay dabakatuur aanu nahay waa inaan la iska dhigin xagga kalena in la ignore gareeyo oo la iska dhigin oon a- aaminsanayn dad badan inaga kamid inay is- inay ay saakata ka dhab tahay iska moodayaan dalkan inaan ka mid nahay inaad sidan tahay uu markaasay maartaqaana expectation very very high bay iska wataan marka waa bid naiif waxa la dhahaa waa insaan aaminsanahay marka waxaan laga eh, si sophisticated aan u hadalno aan u u dhaqanno waa arrin muhiim ah weye libaano waqtigii yar ee soo haray waxaan rabay inaan kusoo gebagabeeyo eh, waxaan fiirfiiriyey ninkan baryahan eh, mujrimka ahaa ee ciyaalka faraxumeynayay gabdhaha yaryarka weliba wiilal xitaa way ku jiraan baa layidhi abstein arrintiisaa yara fiiriyey libaanow ninkan horta haddaan dib u noqonno 2008 kii 2008 kii ayaa ninkani maxkamad lagu soo oogay oo lagu soo qaaday in uu dad gabdho yaryar aha iyo dad yaryar aha uu abuse gareeyey ama rag madaxoo fara badanna uu eh, la dhihi karo ka gaday ama uu u geeyey oo uu kala waxa- wax uu kula- uu- wax dhex marayba adugu uu- uu eh, isxaan kaga qaadanayay kii baa la xidhay markaasuu sanad mm, wax ah, muddo haa sanad iyo bar baa lagu xukumay aan umalanaya sanad iyo saddex bilood buunu xabiska ku jiray that means ki dhammaadkiisii ayuu ka soo baxay xabiskii waxaan marka arkay waraaq eh, eh, i- waxaa ku jira iimaalada aadka u fara badan aadka u fara badan waxaan ka helay waxaan ka baadhay soomaaliya iyo kenya yaan ka baadhay etoobiyana waan baadhay laakiinse etoobiya eh, wax badan eh, meel uu digital eh, maarata a i all things waxaa dhacahaya uu doonayo inuu ka sadab gareeyo oo uu leeyahay "Oh, AI du aad bay ugu fiicantahay etoobiya oo ka- inay ku siraanoo wax sheegayo horta waan arkay maqaaladadaasi aad uma sii fiirin waxaan si aad u fiiriyey eh, xogow aan fiiriyey soomaaliya iyo iyo kenya kenya waxaan ku arkay asagoo xabiska ku jira in la organis garaynayey weliba ay wax aad mooday laba gabdhood da-dood waxay yihiin ma garanayaan lagu darahayo oo kuwii wax u organis garaynayey in uu trip ku tago nairobi oo uu meelo eh, dalxiisa tago oo laba gabdhood weliba oo aan u malayn kuwii mataqaanaa dadkii uu abuse garaynayay inay yihiin yaa yuu yuu samaynayey arrintii aakhirkiina markaad u fiiriso eh, ki dhammaadkiisii iyo aakhirkii baxay dib dhac baa la sameeyey middaa horta waan eh, shiki waxay igu abuurtay ninkan inuu lug la lahaa weliba east africa soomaaliya mid kalaan ku arkay libanow oo iyadana aanan garanaynin exactly waxa ay tahay waxaan u malaynaya inay tahay un maadaama uusan dalxiis ka soo geli karin waa inuu ruuxu waa dadkana waa shayaadiimo wey meesha ay, ay suurtagal tahay ama ay ku gaban karaan meesha inay kasoo galaan bay kasoo galayaan hadduuna hadda biic mushtari ka samayn karin ma dhahaya biic mushtari baan ka samayn waa inuu wax kale ku yimaado kenya hadda saan kuu sheegayey markaan fiiriyey waxa uu ku tagay iyo xidhiirka ulalahaa dhan waxay ku saabsan tahay arrimo technology xataa mar buu ka hadlayaa internetka iyo telefoonada iyo xataa imbesa mar buu ka hadlayaa midiis ugu badnayd in fiiriye wuxuu ahaa arrinta dalxiiska bay ahayd soomaaliya markaan fiiriyey libanow waxaa aad uu uga hadlahayaa eradicationka iyo baabi'inta bahalka dha- ah, bolo cudurka dadka naafeeya oo aad eh, b- eh, dadka u leyn jiray ama ugu dhici jiray meelaha eh, sideetameeyadii toddobaatemeeyadii sideetameeyadii ilaa sagaashameeyada aan umalayn in la yiri in la baabi'iyey laakiinse laleeyahay weli soomaaliya iyo meelo ka mida inuu weli ka jiro ayaa liibanow ahayd waxyaalaha ay maqaaladiisu aad ay ugu saabsanayeen oo oo uu leeyahay ciyaalka ayaan mataqaanaa ka badbaadinaynaa marka taasdana waxa ay tahay un eh, waxa hadda koodhar baa jirta liibanow eh, hataa le- aad looga hadla hadda waxaa ka mid ah hadda fiir la yaabka biitsa dadkan ciyaalka yaryar abuse gareeya waxyaalaha ay isticmaalaan waxaa ka mid ah lii biiso lagu yaqaan hadday dhahaan biisaan cunaynaa macnaheedu waxaa weeye gabdho yaryar habaan yaa meesha la- yaa lagu isticmaalaya xaa lagu faraxmaynaya Waa hagaag.
ee, muxuu ah ereyga kale mid kaleo waxaa lihi wiilasha yaryarka ah waxyaala koodhana baa jira marka marba waxaa isiri boologan amaba koor wax kale u yahay wax kale u yahay ha sababtoo ah You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.